bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenima idaacadda dalsal labada ugu waaweyne warkeenna habeenima aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdi laawe xuseen ayaa maanta magaalada beledweyne kulan kula qaatay oqaashay waxgaradka gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay xaaladda amniga magaalada jowhar qaar ka mida dadkii ka soo barakacay abaaraha ee iyagu ku nool duleedka kismaayo ee caawinaad ka dalbaday dowladda weliba maamulka jubbaland wasiirka arrimaha dekedaha ee gaadiidka ah ee maamulka puntland ay ka qayb galeen munaasabad lagu soo dhaweeyay taag ay yeelanayso dekeda garacada iga doorashada maamulka koonfur galbeed oo shaaciyay jadwalka doorashada saddex iyo toban kursi ee taalla magaalada baraawe akhbaaraadka dibaddana madaxweyne joe biden uu farrin adag u diray muwaadiniintiisa ku dhaqan dalkaasi ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wahabanimo sabtiya taariikhdan waxay ku beegan tahay labatobanka bisha labaad sanada labada kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudlaawe xuseen ayaa maanta magaalada beledweyne kulan kula qaatay ooqaashii waxgaradka gobolka hiiraan kulankan oo ka dhacay magaaladaasi ayaa waxaa qeybka ogodayaashii waxgaradka beele ka mida gobolka hiiraan isagoona kala hadlaya xaaladda amniga weliba doorashadana filayna ka dhacda magaaladaasi qaar ka mid odayaashii waxgaradka ka qaybgalay kulankaasi ayaa uga mahadceliyay madaxweyne cali guudlaawe hanaanka oo doorashooyinku ku qabtay gaar ahaan kuwii ka dhacay magaalada jowhar islamarkaana ay kusoo dhaweeyeen magaalada beledweyne inuu qabto waraasa taalla iyagoona sheegeen ay garab kusii doonaan sidii doorasho ay uga dhexleed magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waaka odayaasha waxgaradkii weliba oqaashii ka qaybgalay kulankaasi madaxweynaha maamulka hiirshabelle oo la yeeshay iyagoo hadlaya
markaa jiraado maanta meeshaan ka dhacay waxaa loo qabtay beelweynta baadacaddo iyo madaxweynihii hirshabeelle mudane cali guudlaabe labadoonyadii qabiilkii baadacadada lalahay wasiiradoodii xildhibaanadoodii dhammaan maanta meeshaan ka soo qayb gashay waxaan aada kugu soo dhowaanay madaxweynehayni hirshabeelle mudane cali guudlaabe waan u habalyaynay waan u ducaynay khayr iyo khayraadaan u rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaa sidaan u heshiin allah noo heshiisiiyo ummaddana allah heshiisiiyo reehiraan barooq allah gaarsiiyo hirshabeel barooq allah gaarsiiyo madaxweynaha waxaan aada ugu dadaaranay inuu waddanka u shaqeeyo si cadaalad ugu shaqeeyo waan ugu ducaynay baadacadda maanta gobol dal iyo dibadaasha joogta heshiisaas way qaadatay madaxweynihina waan u hambalyaysay waana wada ducaysanay horena waa ugu ducayn jirnay haddana waa u ducaynay insha allahu tacaala waxaan halkaan uga mahad celinayaa kulankii iyo xafladdii quruxda badnayd ee aan kula kulannay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa waa annagoo ah beesha ciise madullood muxuu ahayey walaalkeen oo madaxweynihii labada gobol ah ayaan halkaan uga mahad celinaynaa mahadu ha ku gaarto
odayaasha waxgaradka gobolka hiiraan ayaa sheegay in madaxweynuhu ay kusoo dhaweynay magaaladaas islamarkaanay diyaar u yihiin inay kala qayb qaataan hannaanka sugidda maamulka hirshabeelle gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay xaaladda amniga magaalada jawaara gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamed aami ayaa sheegay in ciidamada booliiska iyo weliba kuwa maamulkaasi dowladda dhexe ee soomaaliya ay qayb ka qaateen sugidda amniga xilligii doorashadai ka socotay magaalada jowhar waxna sidoo kale uu sheegay in kuraasta artay maamulka hiirshabeelle ay ka qaban doonaan magaalada jowhar ayna ku qaban doonaan si amni ah islamarkaana iyagoo loo xilsaaray buuri ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka loo tababaray islamarkaana ka qayb qaadanaya sugidda amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan waa kan gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhehe arrimahaasi ka hadlaya
sida aad la socotaan doorashadii aan ku guda jirnay baryahan intii badneed waa la soo mooday waa la qabtay ilaa siddeed kursi oo aan soo dhammaynay si nabadgelyo ah ilaahay baa mahadda iska leh Ee, runtii ciidamada ammaankuna aad bay u dadaaleen oo ammaanka ka shaqeeyo oo isku jiro ciidamada qalabka sida aad bay ugu dadaaleen heer dowlad goboleed iyo heer federaalba ciidamadaas si fiican ayay uga shaqeeyeen ammaanka si fiican oo maarata yani sidii loogu talagalay ah iyagana waa u mahad celinaynaa aad bay u mahadsan yihiin Ee, shanta kursiyoo hartay mar dhow haddii ilaahay idmo iyagana inaan qataan rajaynaynaa iyadana waxaan rajaynaynaa in si abniya ay maaragta noogu dhammaato oo dee waxaa weeye bani aadan baan nahay oo de qalad waa dhici karaa laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inay si nabadgelyo ah noogu dhammaato oo sidii la rabay ay ku dhammaato oo aan sidaas kusoo gebagabayno
qaar ka mid a dadkii ka soo barakacay abaaraha ee iyagu ku nool duleedka magaalada kismaayo ayaa waxay gargaar ka dalbadeen dowladda dhexe iyo weliba maamulka jubbaland iyo shacabka soomaaliyeed dadkan iyagu ka soo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah maamulka jubbaland ayaa sheegay in iyagu xaalada nolol ah tii igu liita- xaalad noloto aad hun ay ku nool yihiin islamarkaana ay dalbanayeen gargaar degdeg ah waa kuwana dadkaasi iyagu hadlaya
marka ugu hore waxaan ka ammaanay deegaanka afmadow tuulo la yidhaah miidow meeshaan kasoo barakacday dadka reer baadiyaha waxaan ahayn holooda ay ka dhammaatay tan kale waxaan idin wacsanaynaa ma haysano biyihii nolosha koowaad biyaha waay biyo ma haysano tan ugu labaad guryaal ma haysano oo musqulo ma haysano meelo badmadow bacooyin oo lagu jira qorahaad aragtay rad meesha la taagan soo ma arkaysin cirkii dhulka looma dhexay guryahan waa sidaan marka waad mahadsan tihiin musqulo ma haysano biyo ma haysano guryo ma haysano haddaad wax noo qaban kartid dad walaalaheenaa tihiin oo islaam bay anigana wax noo qabta wax walba waad iskaga baahan nahay hadduu ilaahay mayaa u dhihin waad ku mahadsan tihiin intaan iyo inka badan waa adiga rajaynaynaa sida iyo nabadgelyo waad salaaman tihiin wal meeshiisa caafimaad allah ku siiyo caafimaad waan rabnaa oo isbitaal aan baahan ilmihii hata waa inaga xanuunsan yihiin intay lagu biyo meeshan oo ka ammaanaya baddaan isku daray wabigan intay biyihii aynaga caddeen ayna kulli aynaga wada shubmaan hor iyo gadaal biyo xuman waa ina haysaa ilmihiin waa inaga xanuunsan yihiin qaarkood haddana tayada qaadi waxaa la geeyay kismaayo nolol xumo iyo caano la-aan iyo rafaad ay usulacsan yihiin hadda waxaan maqlaya ilmihii daraad ay hayadda qaadday had ilmihii ilma kamid nahay waxaan maqlaya waxaa dad way fiican yihiinbo khayr allah siiyo dadkeena kolley soomaaliyan baa kolley daaweysan oo malayna way ku mahadsan yihiin iyagan haabitow hadda haadiinkaan la joogaa biila-aana dad haasho qaadaa lagu jiraa dhibaato weyna i haasho hadda haan gurigayba hakee wax oo udbahoon ku dhistoo lacag ahaan waaye waa banaan qari ahaan isku badhiya haddii saad kale indhahaada u kale qaabdaro tabar biil maqabgaba maqabiil la-aan ahay kaalmadaas waa inta iska rabaa Ee, dad waxaan nahay barkacyo ee waxaan holsiineyni oo biyihii iyo daadkii dhib iyo qariib baa u galnay Ee, waxaa ka soo baxay baadiyo dhammaan baadiyaheed meesha ka imaanay haye wax aanan nasiisinaa rabnaa walaalayaal oo haa oo xoolaha naga dhammaadeen oo erigii loodii iyo geelii naga dhammaadeen
kuwaasi waxay ahaayeen dadkii iyagu ku nool duleedka magaalada kismaayo oo ka hadlayay dhibaatooyin ay la kulmeen kadib markii ay ka soo hayaameen goobihii ay ku noolaan abaaro darteeda codsaday inay gargaar degdeg ah lala soo gaaro wasiirka dekedaha iyo gaadiidka maamul goboleedka puntland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweey taag ay yeelanaysa dekeda garcada qaar ka mida mas-uuliyiinta degmada iyo weliba maamulka dekedaasi iyo wasiirka iyagoo tegay taaggan oo kusoo xireen dekeda garcad ayaa sheegay in wax badan uu ka qaban doono taaggan haw- howlaha hoosame socodka dekedaasi oo dhowaantaana laga hirgeliyay deegaanka garaacda waa kuwana wasiirka wasaaradda iyo weliba qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulka ee degmada iyo weliba kan dekeda iyagu hadlaya
marka ugu hore waxaan ka ammaanay deegaanka afmadow
leenahay wasanka soo dhawow dekada garacad deegaanka garacad iyo dadkii ka shaqaynayay midda labaad waxaa halkan dhabarkayga aad taagan oo ku soo dhawaynaynaa markabkaa la yidhaahdo baraka wan oo warbixintiisuu agaasima biixi ka warbixiyey oo ah markab taag bood ah ama maraakiibta mara- markabka maraakiibta soo xira ama u gurmada wixii badaha ka dhaca waxaynu baarnay taagbood leh awood iyo description horey noogu qoondaysnaa in badan oo taagaga ayaynu badda u tagnay mid walba taaggan wuxuu noqday taagga keliya Ee, leh awooddii iyo description iyo iyo faahfaahinta aan doonayay wadaanku cunayna waxaa kamid ahaa taaggaan doonayna inuu noqdo taag soo xidi karaa dhammaan maraakiibta dekedan kusoo xiran karta nooc kasta ay tahay iyo tan kasta ay tahay waayo dekedan waxaa la filayaa inay kusoo xirtaan container ships maraakiib aad u waaweyn oo tankoodu aad u weyn waad ogtihiin oo dekedaha waxaa ka dhaca waxa la yihahda caariyo oo mataqaanaa markab badda ku xumaaday baa waxa dhici karta inuu caariyo ama badweyn uu ku xumaado markabkaas marka waxa weeye wuxuu awood u leeyahay maraakiibtaas inuu meeshooda ugu tago kana soo badbaadiyo oo halkaa ka soo jiido maraakiibta marka labadaa shaqo oo muhiimka ayuu isku qabanayaa magaciisa waxaa la yihahdaa barakada baraka one ama baraka kow macnaheeduna waxa weeye insha allah barakooyin badan baa soo socdee kow isagu kii koobaad buu ka yahay laba iyo saddex iyo afarba insha allah waa ay ku soo jiraan noociisu waa nooc awood badan ilaa iyo afar boqol oo horsbaawer weeye mashiinada saaran kalaas ahaanna markii la fiirsho wuxuu ku jiraa kalaaska ugu sarreeya
mas-uuliyiinta maamulka dekedda iyo weliba wasaaradda gaadiidka ah maamulka puntland ayaa ay ka qayb galay munaasabadda maanta taagka ay yeelanayso dekedda karaacadaho markaa halkaasi ka dhacday guddiga doorashada maamulka koonfur galbeedka ayaa shaaciyey jadwalka doorashada saddex iyo toban kursi oo magaalada baraawo taalla guddiga maamulka koonfur galbeed ee heer maamul goboleed ee doorashooyinka ayaa sheegay in kuraastan ay tahay kuraastii ugu dambaysa maamulka koonfur galbeed u matali doonaa baarlamaanka ee soomaaliya ee soo socda waxaanay sheegeen in kuraastan saddex iyo tobanka ah ay noqon doonaan kuraas lagu dooran doono magaalada baraawe islamarkaana guurnu la shaacin doono xilliga la qaban doono doorashada saddex iyo tobanka kursi ee taalla magaalada baraawe toddobaadka gudihiisa ahayd kadib markii magaalada baraawe ay ka dhacday qaar ka mida kuraasta maamulkaasi u cilaamiyay inay ka dhacdo magaalada baraawe degaan doorashada ahayd waxayna ku soo baxeen xildhibaano halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali axbaaraadka dibaddana madaxweynaha dalka maraykanka biden ayaa fariin deg dega u diray muwaadiniintiisa maraykanka ee ku sugan dalka ukraine madaxweyne joe biden oo qoraal soo saaray uu ku sheegay in muwaadiniintiisa maraykanka ee ku sugan dalkaasi ukraine inay kalajignaan dheeray sameeyaan islamarkaana qaarkood ay ka soo baxaan marka laga reebo muwaadiniinta weliba shaqaalaha iyagoo ka shaqeeya safaarada maraykanka uu ku leeyahay magaalada kiyefa madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in halkaasi laga yaabo inuu dagaal uu ka qarxo islamarkaana u dhexeeya ciidamada ruushka iyo sidoo kale kuwa dalkaas ukraine iyagoo garab ka helaya neeto ciidamo aad u fara badan oo maraykanka uu leeyahay neeto ayaa la geeyey magaalada kiyefa si ay u qayb qaataan daandaansiga ay sheegeen inuu ciidamada ruushka ay ku hayaan dowladda dalkaasi ukraine warkii habeennimona balsanaad ka dhegaysanayseen waa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlehelyaabaha talalhel